بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حشرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى casharkan waa casharka boqol iyo afartan iyo kow waxaanuna ku sharaxaynaa su-aasha boqol iyo sideed waxaanu kusii dhex jirnay khaasatan ruknigii al- aliimaanu bilyowmi alaakhir ayaynu ku dhex jirnay iyo wamaa yadkhulu fiihi waxyaalihii soo gudagelayay ashraadu saaca iyo waa kasoo hadalnay Ee, su-aashii ugu dambeysay wuxuu sheikhu inoogu sharaxay aliimaanu bilmowt tan waxa uu yiri su-aasha boqol iyo sideed maa daliilu liimaani bicadaabi alqabri wa naciimihi min alkitaabi sunnahana wuu keeni doonaa qabriga inuu waxa weeye la isku cadaabayo oo ciqaab uu leeyahay oo la isku ciqaabo ciddii mudatay iyo in la isugu nicmeeyo oo nicmo iyo wanaag iyo janno la siiyo mu'miniintii iyo ciddii mudatay maxaa u daliila min alkitaabi Eh, adilo aada u fara badan baa ku soo aroortay qabrigu inuu waxa weeye jiro cadaabu lqabri wa naciimi waxa weeye in qabriga la isku cadaabo ama la isugu nicmeeyo adila aada u fara badan baa ku soo aroortay walqabru imaa rawdatu min riyaadi ljanna wa imaa xufratu min xufari niiraan oo qabriguna waa awalu manaazil alaakhira haddaba markaa aayadahan shan aayadood buu shiikhu u deliishaday cadaab alqabri shan aayadood ayuu u deliishaday waxa uu yiri awalan qowluhu tacaala baa u deliila waa jawaabta kalaa inaha kalimatun huwa qaa'iluhaa wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yowmi yubcathuun aayadda waxaa ka horreysay حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها مركا وقفكي حما ووحوي الكفر والمعاصي كل حجري مركي نفط لا يقبطه وأركو عقابته يا عذابك يا دباتذا ayuu calaacalayaa markaasuu wuxuu leeyahay ilaahay weydiisanaya rabbi irjicuun yaa rabbi irjicni ii celi oo adduunka ii celi maxaad samaynin lacallii acmalu saalixan fiimaa taragtu haddaan iimaan iyo camal saalixa la imaanayaan ku dadaalaya waa beentii marka ilaahay aayado kale buu ku caddeeyey walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu haddii la celin lahaa xataa meeshoodii bay ka biinsi lahaayeen oo ku noqon lahaayeen ilaahay waxau yidhi kalaa inahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa waa kelmad uu iska yiri oon wax qiimaa ku fadhiyin oo una waxba ka helaynin oon faa'iide u keenaynin waa arrin arrin xatmina oo ilaahay hore u gooyey xatman aan dib loo celinaynin oo qof dhintay in adduunka lagu soo celiyaa ma dhacaysawa ama mu'min ha ahaada ama kaafir ha ahaadee lagu soo celimaya adduunka qof dhintay Mm. Eh, wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yowmi yubcathuun wa min waraa'ihim ay amaamahum hortooda waxaa ah oo ka horeeya waraaga marna horay baa loo isticmaalaa amaam marna khalfi iyo gadaal baa loo isticmaalaa hadda waxa weeye adduunkii bay ka baxayaan waxay u socdaan barzakhii ay waa, waa qabrigii barzakha xayaat albarzakhiya eh, xayaat alqabri wey oo waxay yidhahdeen culummadu qofku afar nololood buu maraa arbacatu duur bay yidhaahdaan uurka hooyadii nolol buu ku soo maray sagaal bilooda waa xayaata waqti go'an leh adduunkuu yimid wuu dhashay wuu noolaanayaa wuxuu ku noolaanayaa intii ilaahay u qoray waa xayaata waqti go'an leh wuu ka tegayaa midda saddexaad buu gelayaa xayaata barzakhiya weeye iyaduna waa xayaato waqti go'an leh oo ilaahay yaqaan waxa uu gelayaa haddana waa laga gudbayaa qiyaamihii baa dhacaya xayaat alaakhira bilaabanaysa oo waqti aan lahayn muxadada oo abad al aabaad ah afartaa marka nololood weeye marka ee, tii labaad adduunka weeye tan saddexaadna waa xayaat albarsakhiya marka waa min waraa'ihim barzakhun ilaa yowmi yubcathuun baa leeyihi soo ma jeedo waa ilaa waqtin macluum ilaahay baa garanaya laakiin waxaynu inagu leenahay waa ilaa qiyaami saaca intaa un baynu ku gaabsanan laakiin goormay noqon ilaa alcilmu cinda allah ilaah baa garanaya marka aayaddu daliil waxay u tahay barzakhu waa waxa kala teeda adduunka iyo aakhiradiba udhexeeya waa adduun iyo aakhiro ayuu u dhexeeyaa Mm. marka xayaata barzakhiya ayaa lagu jirayaa oo qabrigaas lagu noolaanaya labaana loo qaybsamayaa imaa naciim iyo wanaag iyo axaadiistan aan ku arki doonaa imaa ciqaab iyo cadaab labadaas waa aayadda labaad oo shiikhu deliishaday waxa ay tahay waxaaqa biaali fircawna suu lcadaab annaaru yucraduuna calayha quduwan wacashiya wa yowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashad alcadaab waa fii suurati ghaafir mu'mino aali fircown ninkii mu'minka ahaa oo dacwada ugu yeeray markay fircoon iyo dadkiisii ku gaaloobeen nebiyullaahi muusa ilaahayna uu inkiray fircoon ayaa nin mu'mina oo reerkiisii ka mid ahaa ayaa aad ula hadlay oo waxa weye xiwaar dheer la galay ilaa uu soo gaaray waxa weeye wayaa qowmi maa lii adcuukum ila annajaati wa tadcuunanii ila annaar tadcuunanii liakfura billaah wa ushrika bihi maa laysa lii bihi cilmun waana adcuukum ila alcasiizi alghafaar waxa weye ilaa uu halkaa soo gaaray aakhirkii markay waxba ka diideen ayuu arrintii ilaahay u bandhigay ilaahay buu tala saarsaday waxa uu yidhi فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد waad ogaan doontaan buu yidhi cilib dambeedku waxay noqoto waxaan maanta idinku yeerayo wanaagga aad diidaysaan gaalnimada aad ku hordaysaan cilib dambeedkeeda iyo caaqibxumadeeda waad ogaan doontaan buu yidhi laakiin anugu ilaahay baan tala saarsaday dhibtiinnana ka magan galay allah waxau yidhi fawaqaahu llahu sayi'aati maa makaruu waxa la dhibaato waxay u qooleen oo dhan oo shirqool ay u sameeyeenba ilaahay waa ka badbaadiyey kabacdi baa waxaa la sheegay wixii ku dhacay fircoon iyo dadkiisii waxaaqa biaali fircawna suu'u lcadaab ay fi dunyaa adduunyadii su'ul cadaab baa ku dhacayoo waa lagu halaago waa ti biyaha lagu harqiyey oo aan qofna ka harin iyagiioo dhan oo soo baxay ciidankiisii hubkiisii wax alla wuxuu watay oo heli karay waa tii badda la raaciyey suu'ul cadaab baa ku dhacay haddana ma intaasaa looga haray annaaru yucraduuna calayhaa guduwan wa cashiya naar baa loo bandhigayaa galab iyo subaxba guduwan waa gelinka hore cashiyanna waa gelinka dambe marka gelin hore iyo gelin dambaba naar baa loo bandhigayaa ay ku jiraan idan nasniinba ma helayaan oo ma aha wakti gaar ah ee gelin hore iyo gelin dambaba ciqaab baa ku socota wey idan waa cadaabka labaad oo xayaat barsakhiya ay waxa weye lagu cadaabaya cadaab alqabri bay ku jiraan Eh, cadaabka saddexaad oo ku dhici doona waa bacda qiyaami saaca ilaahay waxau yidhi wa yowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab maalinta qiyaamuhu dhacana oo aakhiro la yimaadana ilaahay malaa'igta wuxuu ku odhanayaa adkhiluu geliya aala fircawna fircown iyo atbaacdiisii aalu rajul marna waxaa loo isticmaalaa ilmihiisa iyo ahalkiisa marna waxaa loo isticmaalaa atbaacdiisa marka atbaacdaa laga wadaa cid alla ciddii raacday fircoon geliya ashadda alcadaab marka kaana waa jahannamo weeye idan saddex cadaab baa ku dhacay fircoon iyo atbaacdiisii adduunkii oo lagu harqiyey oo cadaab ah oo biyo lagu harqiyey oo baddii lagu harqiyey waa cadaab wey waa cadaab adduunyo markay dhinteenna waxa weeye cadaabkii qabriga oo waxa weeye xayaat barsakhiyay ku jiraan cadaab bay halkaa ku jiraan oo shiikhu su-aashii hore waa tuu inoo soo sheegoo yidhi qofku suu doonaba ha u dhintee ajashiisiibuu u dhintay marka akhil muslim qofku ama biyo ha liqeen ama bahal ha cuno jasadkan wixii doona ha ku dhaceene ruuxdii xagga allah baa la geynayaa waxa weeye waxaana u bilaabanaysa xisaab marka dee waxa la cadaabayaa oo ciqaabku ku dhacayaa ruuxdiisii qabriga marka la geeyo halkaasaa la soo celinayaa naftiisii la gelinayaa sidaynu axaadiista arki doonno halkaa ciqaab uga bilaabanaysaa aakhirana cadaabkii saddexaad baa la sheegay oo ashadd alcadaab in la gelinayo jahannama ayaa la tilmaamay aayadda saddexaad oo shiikhu deliishaday waxay tahay qowluhu tacaalaa yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli althaabiti fi lxayaati addunya wa fi laakhira wayudilu allahu dhaalimiin wayafcalu allahu maa yashaa allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli althaabiti xadiid baa fasiraya imaamu albukhaari wariyey xadiidkii baraa ibni caazib nebigu waxa uu yidhi qofka mu'minkaa marka qabriga la dhigo oo la xabaalo qofka mu'minkaahi shahida an laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allah buu sugayaa su'aalihii buu ka jawaabayaa man rabbuka waman nabiyuka wamaa diinuka markaasuu leeyahay rabbiy allah wa diiniya alislaam wa nabiyi muxamed markaasuu aayaddan akhriyo waxa uu yidhi wadalika qowluhu tacaala yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti ay laa ilaaha ila allah alqowlu athaabit qowlka sugan oo lagu badbaadaya adduuniya aakhiraba waa laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulu ullah taas ayaa lagu badbaadayaa aliimaanu walcamalu asaalix idan halkaa ayuu qofkii muuminka ahaa badbaadayaa marka maxaa laga dambaysiiyey wayudilu llaahu adaalimiin kuwa daalimiinta ilaahay waa dhuminaya adduuniya aakhiraba wayafcalu maa yashaa idan markaa hadduu marka qabrigii su'aalihii markii la weydiiyo uu dhumo haddee axaadiidtaa nebigu ku caddeeyayo ciqaabtii baa ku bilaabanaysa cadaabalqabri baa ku bilaabmay marka kan mu'minkaana naciimuljanna u bilaabanaya oo wanaaggaasuu helaya aayadda afraad oo shiikhuu deliishaday waxay tahay qowluhu tacaalaa walow taraa id iddaalimuuna fii khamaraati almowti waalmalaa'ikatu baasituu aydiihim akhrijuu anfusakum alyowma tujsawna cadaaba alhuuni waxa uu yidhi allah subxaana wa tacaala walow taraa haddaad arki lahayd ay nebi maxamedow ama ayuhal mukhaadib baad odhan kartaa qof walba oo lala hadlayo haddaad arki lahayd waxa weeye idi daalimuuna kuwii daalimiinta ahaa alkufru walmacaasi dulmiga ku sameeya waa dulmigii kufriga ahaa wey alkufru walmacaasi la yimid fii khamaraati almowti ay fii sakaraati almowt marka ay geeridu dhibayso oy sakaraatulmowtka ku jiraan qofku markuu sakaraadayo hadday geeridiisii timid malaa'igtii baa soo ag fadhiisanaysa markaasuu arkayaa malakumowtkii markaasuu naxayaa oo jirka isku dhejinaysaa naftii ruuxdii waxay rabtaa inaysan jasadka ka bixin sida axaadiidta nebigu ku caddeeyey qofka mu'minkaana tartiib bay naftii uga baxaysaa oo wuxuu odhanayaa ila rafiiq ilaclaa wuu rabaa oo degdega wanaagga markuu arkuu degdegaya naftii xumaydna jirka ayay isku ururinaysaan laga soo saari karin oo waxa weye khasab lagaga soo saaraya walmalaa'ikatu baasiduu aydiihim ay malaa'igtu ay garaacaysa wey waxay la macno tahay la in basadda ilaya yadaka litaqtulanii ma ana bibaasidin yadii ilayk basdigu asilkiisu waa fidinta gacanta la fidiyo laakiin markaad qofka darbi iyo xumaan gacanta ugu fidisidna basdi waa la yidhaahdaa marka malaa'igtu wanaag ugu soo fidin maysa gacmahee waxay way garaacayaan khasab bay kaga soo saarayaan naftii baasidu aydiihim akhrij iyo markaasay ku odhanayaan oo malaa'igtii ku odhanaysaa akhrijuu anfusakum soo bixiya naftiinna soo saara alyowma tujsawna waa loogu sii bishaaraynaya alyowma maantadan hadda markii nafta leeda ka qabto cadaab baa idii bilaabanaysa tujsawna cadaaba alhuuni cadaab ida duleeya oo cadaab xun ah ayaa maanta laydinka abaalmarinaya لماذا؟ بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون waxa weeye waxaad adduunka markaad joogteen aad xaqa wa idinka diiday oo waxa weeye kufriga iyo macaasida iyo xumaanta iyo shirkiga waa idinkii ku dheganaa maanta cadaabkeedii dhamiya waa marka lama oran aakhira laydi cadaabaya waxaa layidhi alyawma tujzawna maantaa laydi cadaabaya haddee maantana gaaladii waa u jeednaa waa dhimanayaan oo cadaabkii waa u bilaabmay aakhirana lama gaarin cadaabkii aakhira waa dambeeya Mm. marka waa cadaabu lqabri taas ayay aayadda daliil u tahay aayadda shanaad oo shiikhu daliishaday waxay tahay qowluhu tacaala fii suurati towba sanucadibuhum maratayni thuma yuradduuna ilaa cadaabin cadiim aayadda waxaa ka horreysay oo shiikhu mowdicu shaahidkiibuu soo qaatay laakiin waxaa ka horreysay oo aayadda ku xirayd wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquun wa min ahli lmadiinati waxa weye maraduu cala annifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum sanucadibuhu maratayn marka allah waxa uu sheegay wa miman xawlakum ay min alacraab waxaa laga hadlayey madiine agagaarkeeda reer baadiyihii deganaa qaar badan oo munaafiqiina jiray oo waxa weeye nifaaq uurka ku qarsanayay kabacdi baa waxaa la yidhi wa min ahli lmadiinati reer madiinana waxaa ka mid ah qaar maraduu cala nifaaqi ku murxay maradku maradatu shayaadiin waa kuwa shaydaannimada ku murxay baa la yidhahdaa oo ku gaboobayoo aad iyo aad nifaaq ugu weynaaday maradatu shayaadiin walinsi aad bay marka nifaaqa ugu xeel dheeraadeen maraduu cala nifaaqi laa taclamuhum ma garanaysaan naxnu naclamuhum nebi maxamed waxaa lagu yidhi adiga ma garanaysid oo nifaaqu waa arrin qaybiyahoo qalbiga la xiriirta nebiguna haddee daahirka unbuu garan karaayo qofka qalbigiisa waxa ku jira ma oga haddaan ilaahay u waxyoon laa taclamu naxnu naclamuhum maxay noqotay natiijadii sanucadibuhum maratayni thuma yuradduuna ilaa cadaabin cadiim saddex cadaab baa meeshaan loo sheegay sanucadibuhum waa cadaabaynaa maratayni laba jeer baanu cadaabaynaa culummada waxay yidhahdeen almaratu aluulaa waa adduunka waa ciqaabta iyo qatliga iyo waxa weeye maaragtay axkaamta sharciga lagu fulinayo kii zinaysta waa la garaacayaa waxa weeye axkaamtii sharciga lagu fulinayaa sekadii baa laga qaadayaa cadaab bay ku tahay salaadii baa lagu khasbayaa cadaab bay ku tahay leanno ma ay aaminsanaa waa ciqaab weeye ay ku jiraan marka oo taxta alislaam bay waxa weeye xukumkii ku fulaya markay dhintaanna waa marka labaad oo qabrigaa lagu cadaabaya sanucadibuhu maratayni waxay ku dhacaysaa bay yidhahdeen aluulaa fi dunya wathaaniya fi lqabri mujeeda sanucadibuhu maratayn thuma yuradduuna ilaa cadaabin cadiim ay aakhira ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar jahannamaa lagu guraya idan aayaddu waxay sariixisay marka inuu cadaabulqabri jiro marka calaa kulli xaal shiikhu shanta aayadooda uu deliishadayba waxay deliil u tahay waxa weeye cadaabuulqabri inuu jiro ayay deliil u tahay mar haddii cadaabulqabri jiro qofka ka badbaadaa waxa weeye naciim iyo wanaag iyo nicmuu helaya axaadiidtana nebigu aad buu ugu caddeeyey waynu arki doonaa oo axaadiid buu inoo keenayaa shiikhu wakhayraha min alaayaat buu yidhi iyo aayado badan oo kale ayaa loo deliishan karaa walxamdu lilaah rabbi alcaalamiin